raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saacraad iyo hadalsan ee magaalada muqdisho
warniihow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xihan tahay war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayuban acul baa loogu tawgalay
mar kale habeen wacan wanaagsan ayana howdidii ka leenahay akhyaartana dhegaysataa caawa waa habeen khamiisaha jimca ay soo gelayso taariikhduna waxay ku beegan tahay toddobada bisha maars sanadka haddii rabi laga helo qodobada aynu caawa ku soo qaadi doono barnaamijka wareegga wararka raadiyaha dalsan ee muqdisho waxaa ka mid ah turkiga oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ku wareejiyey cutubyo cusub oo ka tirsan ciidamada kumaandooska gorgor kuwaasi oo tababar ku soo qaatay dalka dibaddiisa iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo ciidamadan kula dardaarmay inay u diyaargaroowaan dagaal ka dhana al-shabaab iyo in ay tagaan furiimaha dagaalka waxaa idinla wadaagi doonaa khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanayso madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya uu u jeediyey ciidamadan maanta lagu dhaariyey xidhada turkinsom ee magaalada muqdisho qodobada kalena oo caawa idiin soo gudbin doono barnaamijkeenan aad ku dhegaysan doontaan haddii rabweyno idma waxaa ka mid ah ogolaha wasiirada xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo ansixiyey magacaabidda mas-uuliyiin xilal cusub loo magacaabay kadib kulankii golaha wasiiradu maanta shir guddoomiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi bare haddaba maxay yihiin waxyaabaha sida gaarka lagaga hadlay kulankii golaha wasiirada ee maanta barnaamijkeenna ayaanu ku soo qaadi doonaa sidoo kale waxyaabaan idinla wadaagi doona haddii rabweyne idmo waxaa ka mid noqon doono madaxda jaamacadaha dalka oo cabasho ka muujiyey sida ay sheegeen carqaradeen lagu hayo xarumaha waxbarashada ee dalka waxaa idinla wadaagi doonaa madaxda jaamacadaha oo maanta shir jilaaid ku qabtay magaalada muqdisho sheegana inay qaadi doonaan tallaabooyin culus haddii aanaan wax laga qaban carqaladeynta lagu hayo xarumaha waxbarashada ee dalka barnaamijkeena ayaad kaga boga doontaan warar iyo macluumaad arrintaasi ku aadan sidoo kale waxaa idiin soo gudbin doonaa hay-adda nabad sugidda iyo sirdoogka qaranka soomaaliyada nisaa oo shaacisay inay gacanta ku dhigtay shabkad ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab haddaba waxaad la wadaagi doonaa magacyada xubnahan ay hay-adda sirdoogka iyo nabad sugidda qaranka ay sheegteen gacanta lagu dhigay iyo faahfaahinta howlgalka lagu qabtay sidoo kale waxaa idiin soo gudbin doonaa guddiga joogtada ee golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo si adag kaga hadlay dhacdadii ka dhacday garoonka diyaaradaha dancadde ee magaalada muqdisho halkaasi oo ay muddo saacadaha ama muddo ka badan afar iyo labaatan saacadood ay ku xayrnaayeen dad rakaab ah oo xaalado kala duwan wajahayay islamarkaasina ku kala wajahnaa qeybaha markaasi kala duwan ee gobollada soomaaliya iyo weliba meelo ka baxsan dalka caawa ayaan idiin soo gudbin doonaa warka ka soo baxay guddiga joogtada ee golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya macluumaadadaasi wixii nagu soo kordho intaynu barnaamijkeena ku guda jirno ayaad caawa ka boga doontaan haddii rabweynuhu idmo anigoo cabdulqaadir cismaan indhoy ayaa caawa barnaamijka soo saaray halkan idinkala socodsiinaya cabdiwahaab cabdulqaadir xasan ayaa farsamada ku jira waa mar kaliya wareegga wararka dalsan
warkaal kaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh
hagaag dhegaystayaal meel walba aad joogtaan mar kale waxaanu daleenahay habeen wacan wanaagsan qeybaha ugu horeeya ee barnaamijka wareegga wararka raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaanu u gudageli doonaa mujada herka dherarkeedu yahay kuwii sagaashan dhibic shan megahertis ayaa si toos ah nagaga maqlaysaan dhegaystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir iyo weliba gobollada kale fm ku gaaro meel walba aad joogtaan mar kale waxaanu leenahay saaxiibayaal habeen wacan wanaagsan haddii aan caawa ku bilowno barnaamijkeenna islamarkaasina ugu horreysiino madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo galabnimadii maanta tababar u soo xiray cutubyo ka tirsan ciidamada kumaandooska gorgor oo uu turkigu tababaray ayaa madaxweynuhu halkaasi waxa uu eh, markaasi la wadaagay ciidamadan fariin dardaaran ah iyo khudbad dhinacyo badan taabanayso madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa ciidamadan ku wargeliyey inay u diyaargaroobaan dagaal ka dhana al-shabaab madaxweynaha khudbadiisu oo dhoreed waxa uu si gaar ah uu kula hadlay ciidamadan isaga oo u sheegay inay u istaagaan difaaca dalkooda waxaana uu tilmaamay in muhiimadda koowaad ay dowladda saarayso dib u habeynta ciidamada qaranka iyo weliba sidii ay dowladdu u dirdar- u dardargelin lahayd guulo degdeg ah oo laga gaaro dagaalka lagula jiro al-shabaab waa ka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo khudbaddan markaasi ka horjeediya cutubyada ka tirsan ciidamada kumaandooska gorgor oo maanta lagu dhaariyey xidhada turkisom ee magaalada muqdisho
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta waa maalin kale oo weyn oo taariikhi ah kulliyaddan waxay soo saartay mustaq- waxay hagaajisay bilowday mustaqbalkii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed noocyadiisa kala duwan gaar ahaan ciidanka dhulka oo halkan uga soo baxeen ciidamo aada iyo aada u- u fara badan tababar casri ana lagu siiyey qalabeyn casri ana loogu suubiyey aada ee aada ayaan uga mahad celinaynaa garab istaagga walaalaha turke ay nagu garab istaageen in aan mas-uuliyadeenna qarannimo iyo mas-uuliyadeenna caalami intaba aan qaadanno oo aan argagixisada ka sifayno dalkeenna la dagaalanka argagixisada waa mas-uuliyad qaran waana mas-uuliyad caalami ah li'anna argagixisadu mushkiladeedu kuma eka oo keliya dalkeenna dariskay rabtaa inay baabi'iso gobolka aan ku noolnahay geeska afrikay rabtaa inay baabi'iso afrikay rabtaa inay baabi'iso caalamkana inay usii gudubto ayay rabtaa suurtagal ma aha ummad ahaanna karaamo iyo sharaf nooma aha inaan noqonno god mugdi ah oo madow oo ay ka soo fulfulaan balaayadu sidaas daraaddeed dowladda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xukuumaddeeda iyo shacabkeedaba waxay u istaageen ayagoo kaamil ah cadowgaas soo jireenka oo muddada soo jiray in ay dalka ka xoreeyaan oo ay ka madax banneeyaan dagaalkaas mar horuu soo bilowday meel fiican buu marayaa haddana ilaahay idankiis waan soo gebagabaynaynaa maraan dheerayn insha allah dalka soomaaliya waa dal aada iyo aada qani u ah oo wax kasta oo lagu sifayn karo qaninimo ummadeed ayuu leeyahay nasiib darro nimankan hadda cadowga ah ee khawaarijta waxay dabar ku xireen oo gacmaha iyo lugaha ka xireen ummadda soomaaliyeed inay keyrkeed sida ay u nool yihiin sida ugu fiican ay u noolaadaan dalkeennu bar iyo bad iyo beerba waa leeyahay waxaan arkaynoo noo muuqdo oo nimcada ilaahayna siiyey ayay ka mid tahay waxaa noo qarsoon oo ilaahay maxaanku rahda dhulka hoostiisa ama badaha guntooda uu noo dhigana waa noo dheeryihiin intii oo dhan inaan ka gaajaysnaano eh, ka dhibaataysnaano ayaa nagu- waxaa nagu kalifay marar kala duwan cadowyo kala duwan laakiin midka maantana haysta ee aan dagaalka kula jirnaa ee aan rabno inaan iska xoreynaahay mid lamida ma jiro ummadda hankeedii iyo hamigeediiba waa uu dilay si ummaddan ay u baaba'do ummadda soomaaliyeed ee boqolkiiba boqol muslimiinta ah in halka meel ay ka midaysan yihiin oo aanay ku kala qaybsanayn oo aanay qabiil ku lahayn oo degaan ay ku lahayn oo ah diinta islaamka inay naga soo galaan waa cadaawad aad iyo aada u fog waaye nimankaasi degaano badan oo muddo dheer ay joogeen ayaa maanta xor ka ah waa ilaahay mahaddii maanta muqdisho intaad ka safartay inaad maxaan ku dhaha dhul boqolaal kilomitir ah adigoo aan cabsanayn qarax ka cabsanayn argagax ka cabsanayn isbaare iyo jidgooyo aan ka cabsanayn inaad maanta ummadda soomaaliyeed ay mari karto qaybo badanoo ka mid ah kuwa dhimanna waxaan u ballanqaadaynaa mar dhow ayaguna in ay si nabad ah dalkooda iyo degaankooda ay ku deganaan doonaan oo ay ku joogi doonaan oo ay sharaftooda iyo karaamadooda iyo ilaasho doonaan khayraadka ilaahay ku mannaystana ay maxaanku idhahdaa ay ay ka faa'iidaysan doonaan waxaa sharaftaas iyo karaamada ummadda ay leedahay soo celinaayo dhallinyaro waa idinka iyo kuwii idinka horreeyey oo walaalihiin ah oo idinla mid ka ahaa oo xeradan iyo xeryo kaloo la mida kusoo ka soo qalin jibiyey iyo kuwa berri iyo berri dambe ka qalin jibin doona halkan dalka soomaaliya dadkiisa waxaa la yidhi eh, dharaadan lahayn dhaxankaa ma celiyo dadkiisa ayaa u taagan oo aad sharafta iyo karaamada ay leeyihiin u soo celinayo horumarka caalamku uu hiigsadayna gaarsiinaya maanta taariikhdaas wanaaggaas wadata oo quruxdaas wadata ayay ku suntan tahay waxaan rabaa dhallinyaro inaan mar kale idiin sheego waxaa u soo istaagteen qofka bini aadamkaa hadiyadda uu bixiyo midda ugu qaalisan inaad bixisaan hadiyad aan la iibi karin hadiyad aan qiimi joogin oo wax lagu bedelo karaahay aanay jirin ayaad bixinaysaan waxaad u bixinaysaanna waa dalkiinna iyo dadkiinna iyo diintiinna iyo dowladdiinna waa hadiyaddaasi waa naftaada askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed markaad noqotay oo aad galabta halkan kitaabka qur-aanka gacantaad ku saartay oo aad ku dhaaratay waxaad u taagan tahay dadkaaga iyo dalkaaga iyo diintaada iyo dowladdaadu inay xor noqdaan dhiiggaagana ay ku noqdaan qiimi ka badan intaas oo qof bini aadan uu bixiyaa ma jirto waxaan rabaa inaan idinkala dardaarmo waxyaabaha qiimahaas aad u badan ee qaaliga ah xumayn kara weji xun u yeeli kara ceebayn kara inaad ka dhowrtaan askarigu iyo ciidanku macna kuma laha tiro badnaan macna kuma laha qalab waaweyn oo ay wataan wuxuu macno ku leeyahay waxa uu aaminsan yahay iyo sida uu waxa uu aaminsan yahay uu daacad ugu noqdo oo ay ugu horayso disibliin kala dambayn ismaqal amar kala qaadasho had waa midaasaa midda aad guushana keenta adiguna aad ku noqonaysid mid macno leh fowdo iska daba orod isdhegaysi la'aan isqadarin la'aan isdhowris la'aan in badanoo idinka mid ahi xaalad noocaasa annagoo ku jirna ayay dhasheen ku soo dhex barbaareen xiise badan uma qabtaanaan qiyaasayaa maanta ee fowdo iyo maxaanku idhahda iyo xumaan sidaas daraaddeed waxaan leeyahay geesiyaasha soomaaliyadow waxa aad u dhaarato dhiiggaaga u bixinayso waddadaasaad ku keeni kartaa waddadaas inaad ilaaliso sharafti waxa garabkaaga ku dheggan eeg gabal yar oo maro ah oo midag buluu ah leh ma ahan oo keliya oo xiddiga ku taalo waa astaan midaynayso kulminaysa lagu aqoonsanaayo labaatan milyan oo soomaali ah ka badan adduunyada meel kasta haddaad soo istaagto ood timaado hotel meel lagu shirayo meel maxaan ku raha airboor ah meel la isugu tegayo oo caalamku isugu imaanayo aaway soomaaliya xaggee joogtaa ma- ma- ma dhehaysid waxaad fiirinaysaa calamada calankii soomaaliya maku dhex jiraa calankaas aabbayaasheen iyo awoowayaasheen iyo annaga oo maanta nool iyo kuwa aan dhalla iyo kuwa ay sii dhalaan iyo kuwa ay sii dhalaan oo beri iyo beri dambe beri ku xoga noolaan doona ayuu astaan u yahay dhowrisow u baahan yahay haybadou leeyahay wuxuu hugsa waxa waaye huggii dadkaas faraha badan ee soomaaliyeed ee labaatanka milyan ah haybadoodii waay kumanaan soomaali ah ayaa u dhimatay ayaga oo diidaya in dhulka lagu tuuro ama muxuu ahay cadow uu gacanta ku dhigo waan sheegaa mar walba waan xusaa kamana daalaya inaan xuso maxamed cabdulle xalane geesi soomaaliyeed oo ku magacaaban si cad ugu bixiyey bareer ah naftiisa calanka u diiday cadowga inuu calanka qabsado u diiday ka soo badbaadiyey calankii keenay ciidanka dhexdiisa kadibna dhaawacii ka soo gaaray u geeriyooday maanta nimanaa diidanoo dhahaya waa mara muxuu ahay ay kuwa murtadiin ahoo aan diin lahayn ay leeyihin warma annagaan diin lahayn mase ninkii qof soomaali ah oo muslim ah oo ama qof muslin ah oo masaajidka dhex taagan sheekh caalim ah oo kutuba akhrinayo macallin dugsi qur'aan dhex fadhiyo kan inta u taga ku dilayo maa murtad ah mase kaas muxuu ahay masaajidka lagu dhex dilay ee sharafta iyo karaamada ummaddaani iyo diintooda u taagnaa ee macallinka ahaa diin iyo dadnimo ogol ma jirto kumanaan kun oo qof oo soomaali ah in si macno la-aan loo dilo maxay galabsadeen afar iyo tobanka muxuu ahay oktoobar dadkii lagu laayay isgoyska sooba maxay galabsadeen kuwii hoteelada kala duwan iyo maxaan ku raha goobaha kala duwan ayagoo jooga loogu galay ee lagu dilay maxay galabsadeen kuwii jidka ayagoo marayo bastood gadaashiis inta laga yimid bastood loo qaatay ee lagu dhuftay ee lagu dilay maxay galabsadeen maxay galabsadeen ilmaha yaryar ee caruurta soomaaliyeed ee baska saaran ee iskuulka u socday ama iskuulka ka yimid ee waddada lagu qarxiyey kan qarxinaya miyaa murtada mase kii la qarxiyey ayaa murtad ah murtad waxaa ah midkaas wax qarxiyaa murtad ah murtad waxaa ah midka ku gargaaray oo ku kaalmeeyey oo ku garb istaagayaa murtad ah murtad waxaa ah midka qariyey oo u- oo dhuumiyey oo maxaanku irahdaa ka qariyey ciidanka dowladda iyo maxaanku irahdaa nidaamka dowladda ka qariyey ayaa murtad ah murtad waxaa ah midka lacagtiisa ku bixiyey ee lacagtiisa siiyey ogow ogow qofka soomaaliga ahow lacagta aad shabaab siinaysaahi waa midda dadkaas abriyada ah oo soomaalida ah lagu dilay waay oo laga yaabo ehelkaaga inay ku jireen ama adiguba beri aad ku jirto oo lagugu qarxiyo oo lagugu dila laga yaabo shabaab iskuulaad ma dhiso masaajida ma dhiso wadda ma dhiso bar caafimaad oo maxaan ku raha bukaan lagu daaweeye ma dhiso kama shaqeeyo lacagta aad bixinaysaah maxaad ku bixisaa shabaab qaraxow ka shaqeeyaa ogow lacagta aad bixisay waa midda wax lagu qarxiyey lacagtaadiyaa dadka qarxisay adaa dadka qarxisay adaa dadka qarxisay markaad dhiibtay lacagtii qaraxa lagu soo iibiyey oo aad dhiibtay lacagtii kan qaraxa samaynaya mishaar looga dhigoo lagu siiyey oo aad iibisay lacagta kan qaraxa wadaa baabuurka uu ku soo raacay oo aad iibisay kan qaraxa wada dadka soomaaliyeed farriinta faraha waxay tahay ha fahmaano hoos ha u eegaano cabsidu cudurdaar ma ahan horaan u ir waa sheega waa ku celinayaa aniga ha idilina orod hebel soo dil hooyadaas waayeelka oo jidka maraysa soo dil nin- wiilkaas dhallinyarada oo ba- bajaajta wata soo soo dil Eh, midkaas iskuulka soo aaday saaki soo dil Eh, midkaas saaki maxaan ku rahda masaajidka kutubada ka akhriyo maxaawada soo dil saasaad dhowhaysaa aniga ha idilina orod kuwaas soo dilaad dhowhaysaa war maalintii ilaahay kuugu talagalaad dhimanaysaaye maalinna ka soo hormari maysid maalinna kadib saacadna ka soo hormari maysid saacadna kadib dhici maysid cabsidu caqiidadaaday xumaynay alla ku xirnaanshahaday yaraynay war maalintaad dhima laheedaad dhimane maalinaan ahayn dhiman maysid cudurdaar kuuma aha shabaabaan intaan lacag siiyo dadka ku qarxiyaa ka waantoobaan leeyahay dadka soomaaliyeed dhallinyaro waxaan idin leeyahay waxa aad doorateen lacagta yarta ee aad mushaar ahaan u helaysaan suuqaad ka heli karteen gaargacan haddaad qaadatood bakaaraha istaagtaad heli kartay bajaaj haddaad wadood magaalada ku dhex shaqaysataad ka heli kartay laakiin intaad iska soo dhaaftay oo timidaad tiri aniga naftayda dhiiggayga waxaan u bixinayaa dalkayga iyo dadkayga iyo dowladdayda iyo diintayda qadiyad weyn oo weyn oo aad iyo aad u qiimi badan waay qadiyaddaasi yaanay si aan macno lahayn oo nacasnimo ah oo maangaabnaan ah yay kaaga yay kaaga hallaabin ilaali kan ku dheelayana ka celi muunad ama mithaal u noqda dhallinyarada kale ee soomaaliyeed ha id- ha la idinku daysado kuwa lagu daysadoo la tilmaamo noqda la yidhaha ururki sidaa ahaa ee meel hebel ka dagaalamay ee goob hebel guusheedii joogay ee meel hebel calankii soomaaliyeed ka taagay kuwa la yidhaahdo oo lagu daysada noqda haddii aan la yidhaah dhallinyaro guul iyo khayr iyo wanaag ayaan idiin rajaynayaa maanta xerada turkisom ayaan ku kulannay waxaan rajaynayaa ilaahay idankiis inaan ku kulanno meelo fogfog oo ah frontiga la- frontline-ka hore oo cadowga maxaa ku raha lagu beegsanayo inaan ku kulannaan rajaynayaa aad iyo aadaa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu IBS Bank waa bangi aad u ballaaran oo shirta qaarada adduunka ay aqoonsan yihiin oo astaanta uu ku shaqeeyo waa degdegsiima adeeg iyo ammaanan dib dhacayn IBS Bank intaasoo qurama ahan adeegyada aad ka helayso i b s bank iminka waxay soo kordhiyeen Dalmar Wall Elite Mastercard haddaad Aasiya joogto Asia aad u socdaasho ama Yurub eriyadeedii Orob aad dhex marayso ama Ameerika aad u safrayso halkaad joogto adduunka adigoon bangi aadin Dalmar Wall Elite Mastercard akoonkaaga ayaad ka isticmaali kartaa ee iminka kaale u doono IBS Bank dalmar iled masterkar waxaa ku isticmaali kartaa boqol konton iyo afar wadan iyo in ka badan afar boqol iyo konton magaalo oo caalamka ah sidoo kale ee raboorada caalamiga ah adiga iyo qofka kula socdaba waxaad qaybta v i b longe aad ku helaysaan si farii ah dalmar ilid mastercard waxaad uga maarmi doontaa inaad tagto bangi wuxuuna kuu fududayn doonaa ganacsigaaga goob kastood ka joogta dunida waxaa kale oo aad ka heli kartaa i b s bank dheeman mastercard oo loogu talagalay haweenka adigoo heli doona dhiskoon boqolkiiba labaatan ah waxaadna ka helaysaa ganacsiyada bahwadaagta la ah ibs bank kulmihii mastercard waxaa loogu talagalay ardada waxbarata kaafiya mastercard waxaa loogu talagalay ganacsatada kuwa yaryar iyo kuwa heerka dhexa ah adeega 3d secure oo kugu soo dhici doona mobilka ama emailka waxaa kale oo ibs bank aad ka helaysaa mobile bank iyo online bank ibs bank kala xiriir lambarka shaashada kaaga muuqda
xadmiiska iigu garaace fursad intay ka soo furanta shirkadda isgaarsiinta ee somtel weligeedba bulshaday u faa'iiday jirta yaxaa cusub waxaa qiimo dhimis lagu sameeyey xirmooyinka adeega muraadso unlimited national voice muraadsa muggaan maqlaa madaxu juusta naqda waa adeeg ku hadal unlimited ah oo aad u qiimo jaban ma tiraahido xirmooyinka adeega muraadso waxay ka kooban yihiin maalinle toddobaadle iyo bille dhab ma tiraahidoo kaad rabto ku shubo labaatan iyo shan senti oo keliya kuna hadal muddo afar iyo labaatan saac gudaha dalka oo dhan ku shubo hal doolar ee bar kuna hadal muddo toddobaad ah oo aan marnaba waxba kaa dhammaanaynin somtel rayn badana cabdulla ku shubo shan dollar oo ku hadal wicitaanka gudaha oo aan xadidnayn muddo bil ah soddon buuxda miya sikin ma dhinna sidaasaa la rabaa qiimo dhimista wicitaanka gudaha kuma koobna koonfurta soomaaliya oo keliya oo aad ku wici karto furaha lixdan iyo labo sidoo kale deegaanada puntland waxa aad ku wici kartaa furaha somtel lixdan iyo lix halka deegaanada somalilan aad ku wici karto furaha lixdan iyo shan ogaal cadaan ku ahay shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeeg ku hadal unlimited ah soomalinimadu amay dhammaahe maya samteelna kaa dhammaame uga shuba idahab adigoo garaacaya code numberka xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo idahab reseller xidig saddex boqol afar gees ugu dambayntii haddaad doonto airtime ahaan code numberka xidig labo eber labo afar gees hadal oo hadaali
شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwadii sariirta haddaan laga helin qanaaxo tabarta qaarkeedna hayn qamar mango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jirkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar baango u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jirka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkadu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir fafaarintaas dheeryana telefoon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan qamar maango gacantaada ku qaado الحب يعرف بالمذاق
yaa amaa taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hayn nasiib waa ka hiiliye waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhamays sax adeega dhamays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadood ah mahaas faa'iida waa ka buuxdaa sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadood ah yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited data internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel watoo qof u baaqaaya uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkaan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhamays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shuba ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afar gees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhamays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon ma caamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
kaalay horta mobile internetka ma kaa dhammaado miya waa mid aan dhacayn sabab isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada bilaha ee adeega dhamays haa saas i dheh xirmada bilaha ee dhamays waa midaan kaa dhammaanin dhegdheg waa xirmo ku kulansiinaysa ku hadal iyo data internet waa ku shubo shan iyo toban dollar keliya oo hel data internet oo sidaa doonto u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanin haka dhammays waa hel internet oo hadaali hasha adeega dhammays waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhammayso adeega dhamays ka bax waa xirmo bilaah caadi ma aha cid kastaa ammaanta naga mudan garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo adeega ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig shan iyo toban dollar afar gees ugu dambayntii uga shubo ii dahab reseller garaac xidig afar afar afar xidig shan iyo toban dollar afar gees noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada bilaha ah ee adeega dhammays waaw ogow shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya isgaarsiineed ee bixisa adeega internetka bilaha ugu qiimaha jaban soomaaliya taas oo macmiilku si toosa ugu shubanayo shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooya howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeen oo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeku waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran Premier Wallet waa application cusub oo kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier way iska diiwaangelin karaan Premier Wallet.
lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaa in ka badan baa ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa play storeka ama app storeka
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa macleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa bakhaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin kabacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
maryaam marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo iidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isaga uun maanta noo qoosha muufadaan ku cunnin
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo combany waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraaye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ekis hotel amiira iyo hotel safaari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astaan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub simanaysa harlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subersayn tayadooda soomaalaha u codaysi s suuradaad fahmaysiiyo sawir aad u qurxoon daabacaadii u sarraysay subershayn baad ka heshaa innagoon kala saareen ama aan kala soocin subarsan shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersign waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacaadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersign oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka daahsoon ama wa leelin siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberle xal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoo murug ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolaribar waxaad helaysaa data internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sirdho simikaarka somteele waa xirmo daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo saluug la'aan ku isticmaal
subersign design design daabacaad ku la sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabbir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfanad qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco subersign design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersign waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeya oo wada dhijitaal ah subersign brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign brinter cabbir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersign dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg weye shaqadoodu daah iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye alla ilaah magaaladan ay isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku abuurani ka daabacdan subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersayn subersayn design
kaafiyow aboowe badeecadii koroneed ood ku xaraysay bakhaarka maanta kumi ma yaallee ma xaraashtay kurti mise waad ku kifaaxday kowsaray walaalay kolkaan badeecada keeneen ku dhex kuusay baqaaree kamna lay odhan waaye kaadiriinta xayeysiintiiyo dalsan baan kor tagoo badeecadayda kurteed kuma daahin baqaarkoo dadkiibaa hadde dadkiibaa kala boobay shaki taa kama taagno kol horaanba ogaa kulligood bulshadeenna dalsan baa kasbato kaadiriin cilmilaa barnaamijyo caqligooda wararka miloo sugan ganacsigooda kurti xayeysiin ku kabee yaa la koodi karaya ka laaweeya jawaabto raadiyaha dalsan hawadaa koreetiyo dayaxuu kor maraaya intaad keenta badeeceed ku dhex kuusta baqaare xayeysiinna aad ka baqayso ha ku barooran korkeeda keen beenta keen kuuskuus waxaan jirin kalmadkeedu ma ahane inta aad kor u ooyin dalsan ganacsigaaga la kaasho raadiyaha dalsan wuuna deeqay bulshooy dalsan kaala maqal
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay soo ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna
waa hagaag dhegaystayaal mar kale waxaad leenahay habeen wacan wanaagsan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaad nagala socotaan barnaamijka wareegga wararkana waad dhegaysaneysaan markan haddii aanu fiirino golaha wasiirada ee soomaaliya ayaa maanta kulan ay yeesheen waxay ku ansixiyeen magacaabidda hodan cismaan iyo aadan rooble oo loo magacaabay bangiga horumarinta iyo weliba dib u dhiska soomaaliya xubnaha golaha wasiirada xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo maanta shirkoodii toddobaadla ahaa yeeshay islamarkaasi inuu shir guddoomiyey ra-iisul wasaaraha dalka mudane xamse cabdi barre ayaa shirkan waxaa loogaga hadlay arrimo dhowr ah ugu horeyn golaha wasiirada soomaaliya shirkooda waxaa lagu ansixiyey magacaabista guddoomiyaha bangiga horumarinta iyo weliba dibudhiska soomaaliya iyo agaasimaha guud ee bangiga horumarinta iyo dibudhiska soomaaliya oo la horgeeyey golaha wasiirada intuu socday shirka golaha wasiirada ee soomaaliya waxay si aqlabeed lagu ansixiyeen soo jeedinta wasaaradda maaliyadda ee marwa hodan cismaan inay noqoto guddoomiyaha bangiga horumarinta iyo weliba dibudhiska soomaaliya halka mudan rooble uu noqday agaasimaha guud ee bangiga horumarinta iyo dibudhiska soomaaliya sidoo kale waxaa shirka lagu meelmariyey hindisa sharciyada xeerka hay-adaha aan dooliga ahayn habraaca diiwaangelinta gaadiidka iyo siyaasadda qaran ee kormeerka iyo qiimeynta kulankan golaha wasiirada ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaana maanta xarunta ama xaruntooda magaalada muqdisho ay ku yeesheen ee villa soomaaliya dhinaca kaleetana dhegeystayaal haddii aanu fiirino hay-adda nabad sugidda hisurdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa ayaa shaaca ka qaaday in gacanta ay ku dhigtay xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab kuwaasi oo ahaa shabkad markaa hubeysan oo al-shabaab ka tirsan sida ay shaacisay ama lagu shaaciyey war lagu baahiyey warbaahinta dowladda ciidanka hay-adda nabad sugidda iyo surdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa ayaa gacanta ku dhigay shabkadaasi ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab kuwaasi oo ku holanaa sida dowladda soomaaliya ay sheegtay abaabulka qaraxyo iyo weeraro ay ka geystaan qeybo ka mid ah dalka warkan kasoo baxay nise ayaa lagu sheegay in kadib xogta shacabka ay ka heshay hay-addu in xubnahan shabaabka ahaa ay kasoo qabteen degmada dharkeley iyo weliba deegaanka ceelasha biyaha ee muqdisho nise waxay xustay in markii lasoo qabanayay inay gacanta kula jireen abaabulka iyo diyaarinta falal amniga lidiga ku ah oo ay kooxdan geystaan xubnahan ayaa la sheegay inay haatan gacanta ay ku hayaan lamaha ammaanka islamarkaasina baaritaano dheeli ah lagu sameynayo maana ay shaacin hay-adda sirdoonka inaba sugidda qaranka magacyada shakhsiyaadkan iyo waxyaabaha ama xilalka ay kooxda shabaab ama dagaalamayaasha al-shabaab ay u hayeen waa hagaag weli wararka wareega wararka dalsan ayaad saaxiibayaal dhageysanaysaan guddiga joogtada ah ee golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maanta kulan ay ku yeesheen magaalada muqdisho waxa ay kaga doodeen arrimo ay ka mid yihiin dhacdooyin toddobaadkan ka dhacay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho taasi oo sababtay xayiraad oo ay la kulmaan dad rakaab ahaa oo meelo kala duwan oo dalka kusii jeeday kuwaasi oo isugu jiro kuwa xaalado kala duwan markaasi oo nololeed wajahayay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe oo shir guddoomiyey kulanka shan iyo tobanaad ee guddiga joogtada ee golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xubnaha guddiga joogtada ee golaha shacabka ayaa ka dooday dhacdadii ka dhacday garoonka diyaaradaha aadan cabdulle cusmaan aadan cadde waxaana guddoomiyaha guddiga gaadiidka duulista garoomada dekadaha tamarta iyo weliba howlaha guud ee golaha shacabka xildhibaan cabdulaahi geelqaad xubnaha ee guddigu uga warbixiyey dhacdadii labaad ama dhacdadii labadii maalmood ee lasoo dhaafay ee shacab badan ay ku xayrmeen garoonka saacado badan sababo aanaan sharciga waafaqsaneyn sida lagu yiri war ka soo baxay kulanka xubnaha guddiga ayaa ugu horeyn waxaa wax laga xumaado ay ku tilmaameen dhacdadaasi lagu dhibaateeyey shacabkii u safrayay gobolada dalka waxaana ay xubnaha guddigu ay u yeereen wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada iyo garoomada xukuumadda federaalk ee soomaaliya firdowsi cigaal kulan su-aalo oraaheed lagu weydiinayo si waafaqsan qodobka saddex iyo lixdanaad ee dastuurka kumeelgaarka ee soomaaliya waa hagaag weli wareega wararka ayaad saaxiibayaal la socotaan ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi barana maanta waxa uu xariga ka jaray xarunta hay-adda markaasi dembi baarista ee c i d da halkaasi khudbad ayuu ka jeediyey isagoo kaga hadlay muhiimadda ee xaruntan ay leedahay wasaaraha soomaaliya oo xarigjarka xarunta c i d da ee markaasi la dhisay aadna loo qalbiyey ka hadlay waxa uu ka hadlay muhiimadda booliiska soomaaliyeed ay leeyihiin iyo hanaankii ay soo mareen waxaana uu sheegay mudnaanta inay leedahay horumarinta hay-adaha cadaaladda ee dalka waa kan ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo arrimahaasi ka hadlaya
isweydiin mayno muhiimadda ay leedahay laatan baalista dambiyada ama booliiska ay u leedahay iyo guud ahaan booliisku hay- hay-adda booliiska la yidhaahdo institutionkaasi ahmiyadda uu dowladda ugu fadhiyo guud ahaan eh, dee isweydiin mayno waa waa xadkii dowladda ama wadnihii eh, dowladnimada iyo qarannimada ee dalka waaye dowlad aan booliis fiican lahayn eh, oo habaysan oo qalabaysan oo ku qalabaysan eh, qalabka caadiga materialka ahaa iyo kii humanka ahaa ee dadka ahaa oo tababaran oo habaysan qalabkii uu u baahnaana haysta Eh, markii intaa la helo iyo siyaasaddii fiicnayd iyo mid muhiim ah oo ah akhlaaqda qofka iyo maxaan ku dhahaa dhaqanka wanaagsan intaas dowladdii isla heshaayay runtii salkay dhigatay dowladnimadiina weelbay dhigtay haddii intaa wax ka dhiman yihiin khalkhal baa weli jira waxaan hubaa sida wasiirka uu sheegay inaynaan weli dhadhoweyn Eh, geedi baan ku jirnaa Eh, geedigeenu waa dheer yahay wax badan baa inoo dhiman waxaan rajeyni doonaa rajeynayaa insha allahu inaynu ku guulaysano oo aan rabno meeshaan ugu talagalnay ee wanaagsanayd inaan reerka gaarsiino inaan gaarsiino inagoo wada jirna dhammaanteen innaga iyo partnerskeena ama saaxiibadeena oo wada jirna haddii la yidhaahdo Eh, xukuumadda eh, ayagoo og justiceku dee meesha uu fadhiyo oo aada ogtihiin cadaaladdu cadaaladda waxaa la yidhahdo sideedaba dadka qaarkood waxay yidhahdeen eh, waa rukni kale oo arkaanul iimaanka ka mid a wey yani meeshay gaarsiisan tahay cadaaladdu waa sidaas waa waxa dowladuhu ay ku dumaan dowladana ku dhismaan ilaahay dowladda ma fiirinayo ma muslim baa mise muslim maaha ma cadaan baa ma madow baa ma white baa balaag maa meeshay rabtaa ku taallo ma wa dowlad barwaaqo ah oo nool baa ma dowlad baa laakiin ilaahay wuxuu fiiriyaa cadaaladda cid kasta oo cadaalad samaysa dowladdaasi way guulaysataa dowlad miclan inay noqotaa oo waarta cid kasta oo cadaalad darro samaysana dowladdaasi way dhacdaa ilaahay muu sheekh garweyne madax ka ahaa dowlad ma noqoto marka mid khamriga cabaya hadduu madax ka yahay laakiin ay cadaalad sameynayso dowladdaasi way hormaraysaa haddii mid habeenkii oo dhan salaatuleyl tukadaay uu madax ka yahay laakiin ay cadaalad jirinna marna ma hormarayso way dumaysaa cadaalad waa sidaas marka waa rukni aasaas u ah yani nolosha dowladnimada iyo dhaqanka dowladnimada ayuu aasaas u yahay cadaaladda marka noocaasa waad ogtihiin dalkeenna meeshaan ka taagannahay hay-adda soo celinaysa ee asalka u ah waa hay-adda booliiska halkan waxaa ka horeysa hal tallaaboo kale oo stationkii qofka la geenaya baa horta horeey waa in qofka stationka la geeyo waa in deedna ma- ha- halkan la keeno deedna jayinku halkan uu ka soconayaa waa in xeer ilaalin ku gudbaa waa inuu maxkamad sugo maxkamad waa meesha ugu dambeysa jayinkaas isku xidhan eh, maxaan ku dhahaa cadaaladdu eh, waa in aan ka dhigno wadda laami ah haddii ilaa yidhahdo annaga qorshahayo waat midaas wadda laami ah oo cracation lahayn oo aan dhexda loo gelaynin meel ambush aan jirin oo aan meel ugu leexleexda lahayn oo meesha ugu horeysa laga soo bilaabo iyo meeshay ku dhammaanayso cad oo la yaqaano oo dadku cad yihiin meeshaas oo loo siman yahay dadku ay u siman yihiin inaan helno waaye marka eh, taa weeye ujeedku way naga go-an tahay haddii la yidhaahdo wakti waa qaadan way qaadanaysaa Eh, maxaan ku dhahaa mar walba waa kacaadaga iyo de waan waan maraynaa laakiin waxaan hubaa waan gaaraynaa maxaa jira doonidii baa nagu jirta way rabitaankii iyo go-aankii way naga go-an tahay marka eh, mar kale waan u mahadcelinayaa dhammaantiin eh, kasoo qaybgalayaasha iyo maxaan ku dhahaa intii fulisay iyo intii ku deeqday iyo intii ka shaqaysay eh, intaba waan waan mahad celinayaa aad iyo aad baad umahadsantihiin asalaamu calaykum
guud ahaan dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa caawa barnaamijka wareegga wararka dalsan cabdiwahaab cabdiqaadir ayuu farsamada ahaa anigoo cabdiqaadir cismaan nidho ayada la socodsiinaya nabadgelyo